بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa bidaayada ama bilowga aayadda koowaad suurat lacraaf bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam mim saad kitaabun unzila ilayka falaa yakun fii sadrika xarajun minhu litundira bihi wadikraa lilmu'miniin suuraddan suurat lacraaf waa makiyatun waa suwarka makiga ah oo qabla alhijra soo degay aayaadkeedu waa laba boqol iyo lix aayadood ama laba boqol iyo shan aayadood suuraddan waa suwarka dheerdheer ee makiga ah suuraddan waa suurad kala dhigdhigaysa qisooyinkii ambiyada suuraddani waxay ka hadlaysaa suwarka makigaa meeshaay ka hadli jireen oo ah dacwada iyo tawxiidka iyo bacsiga iyo jazaha iyo waxyiga iyo risaalada suuraddani waxay u banbaxaysaa bilowga horeba qur-aanka cadiimka ah ama qur-aanka kariimka ah inay ka hadasho ayaa lagu bilaabayaa qur-aanka oo ah mucjizatu muxammadin sala allahu calayhi wasalam alkhaalida mucjizadii nebi moxamed la siiyey mucjizadaasoo ah mid waaraysa oo weligeed jiraysa qur-aanka kariimka ambiyada hore mucjizaadkii la siiyey markii ay tagaan iyana way tegayeen mucjizaadkaas suuraddu waxay noo caddayn doontaa qur-aankan inuu yahay nicmo weyn oo ilaaha raxmaanka xaggii laynoo ka keenay ilaahayna ugu nicmeeyey dusheenna ugu nicmeeyey ayna tahay inaan raacno rumayno ku dhaqanno tawjiihaadka qur-aanka kariimka saan u liibaano labada daaroodba suuraddu waxay noo tilmaami doontaa oo ay ka hadli doontaa abuurkii la abuuray innaga layna ka abuuray binu aadamka oo dhan laga abuuray hal aabbe oo keliya oo nebi aadam ah calayhi salaam oo abulbashar weeyaan binu aadamka oo dhan aabbihi weeyaan waxay caddayn doontaa suuraddu amarka ilaahay amray malaa'igta nebiyullaahi aadam inay macnaha u sujuudaan waxay suuraddu ka degi doontaa oo inoo ka degaysaa shaydaanka makrigiisa iyo dhibaatadiisa inaan iska ilaalinno waxaa la sheegi doonaa qisadii nebiyullaahi aadam iyo nebi qisadii nebiyullaahi aadam waxaa la sheegi doonaa qiso la xidhiidha ibliis iyo qaabkii jannada looga soo saaray iyo dhulka sidii loogu soo tuuray waxaa la tilmaamayaa saraaca ama tartanka u dhexeeya khayrka iyo sharka ama xaqa iyo baadilka waxaa la caddayn doonaa shaydaanku weligiisba cadow inuu u yahay nebi aadam iyo wixii ka farcamay walidaabaa dhowr jeer waxaa suuradda ilaa afar jeer afar nidde waxaa laynoo ku keenayaa afartaa nidaba yaa bani aadam war aadam kuwii ka farcamadow ubadkii nebi aadamow baa ilaa afar meelood layna dhihi doonaa suuraddu waxay ka hadli doontaa maalinka qiyaamada waxay ka hadli doontaa qolada mu'miniinta ah iyo qolada gaalada ah iyo qolo saddexaad oo qur-aanka meel looga sheekeeyey aysan jirin ilaa suuraddan mooyaane qoladaasoo suuraddaba loogu magacdaray oo la yidhaahdo asxaabulacraaf meel kale oo qur-aanka lagu sheegay aan suuraddan ahayn ma jidho suuraddani waxay ka hadli doontaa nebiyullaahi nuux nebiyullaahi huud nebiyullaahi saalix nebiyullaahi luud nebiyullaahi shucayb nebiyullaahi muusaa intaba way ka hadlaysaa iyadoo lagu bilaabayo nebiyullaahi nuux maadaama ambiyada ugu daaweynaa dhibaatooyin badanna uu la kulmay markuu dacwadiiyo diinta iyo tawxiidka uu faafinayey waxaa laga hadli doonaa si aad u bayaan ah nebiyullaahi muusa iyo fircoon wixii dhex maray arrimahaasoo dhan bay suuraddu ka hadlaysaa waxaa laga hadli doonaa tusaalaa la sheegi doonaa tusaalahaasoo aad u foolxun tusaalahaasoo tusaale u ah liculamaa'i suu'i culimmada xun kuwa aan habboonayn cilmigana leh oo culimmada ah laakiin culamaau suuga ilaa culamo wanaagsan iyo culamaau suubaa jire taasna tusaalaa laga bixin doonaa waxaa la dhihi doonaa nimankaa tusaalahoodu waa sidaas iyo sidaas iyo sidaas oo ay carabka laalaadinaya baa lagu shabihi doonaa qofka ilaahay cilmiga siiyey oo aan ku toosnaanin ee shaydaankii markaas raacay oo shaydaankiina markii dambe isaga uu raacay ee kuwa baadiyoobay ka mid ah kuwaas weeye tusaalahaas suuraddan waxaa loogu magacdaray ama la yidhaahdaa magaceeda suuratul acraaf waxaa ku soo arooray magacaas acraaf ah acraafkaas waxaa lagu tilmaamay suur dhex yaalla jannada iyo naarta dhexdeeda oo labada qolo kale u dhexeeya teed ah derbi u dhexeeyaoo kale waxaa la warinayaa ibnu jariir kusoo warinayo xudayfaa laga warinaya waxaa la weydiiyey xudayfe asxaabulacraafku maxay yihiinoo wuxuu yidhi waa hum qowmun istawat xasanaatuhum wa sayi'aatuhum waa qolo ay sinmeen xasanaadkoodii iyo sayi'aadkoodii wanaaggii iyo xumaantii labadii kafadood baa isla ekaaday oo sinnaaday markaasaa sayiaadkii waay sayi'aadkii waxay ka joojiyeen inay jannada galaan sayi'aadkay la yimaadeen sayi'aadku wuxuu u diiday inay jannada galaan ilaa ma rajaxne xasanaadkiina waxay ka joojisay inay naarta galaan meel dhexe ayay joogaan ilaa ilaahay xukumaayo bismi illaahi araxmaani araxiim quluu waxaad dhahdaan bismi illaahi araxmaani araxiim weeyaan alif laam miim sood alif iyo laam miim iyo sood oo suuraddan hadda lagu bilaabay suuratulbaqarana lagu bilaabay oo aynu kaga soo hadalnay xuruufta muqadacada ah allahu aclamu bimuraadihi bidalik ilaahay baa og muraadka iyo ujeedka looga muraadayo xuruuftaas waxayna tusinaysaa xuruuftaa iyo kuwa la midkaa markii qur-aanka lagu bilowdo inta badanba aayaadka ka dambeeya toos waxaa loo abbaaraa aayaad ka hadlaya qur-aanka kariimkaa ayaa looga hadlaa waxay ka dhigan tahay qur-aankan kariimkaa xuruuf buu iska saaran yahay alif iyo laam iyo miim iyo saad baa ka mid a idinkuna waxaa tihiin dadkay balaaqada yaqaanay fusaxada ahaa cabaaqirada ahaa carab fura oo sheega kelimaadkaas xaruuftaa laysku daray alif iyo laam miim iyo saad markay furi waayeen qur-aanka mucjisnimadiisa ayaa halkaa laga tusaalaynaya waa kanoo qur-aankii baa laga hadlaya ilaahay wuxuu yidhi kitaabun haadaa qur-aankaani mubtadihiis ka soo qadaro haadaa kitaabkaani qur-aankaani kitaabun waa kitaab weyn weeyaan kitaabun waa kitaab cadiima kitaabkaasoo unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaada nebi allow lagu soo dejiyey kitaab qur-aan ah qur-aankaani waa kitaab ilaahay baa dushaada ku soo dejiyey falaa yakun yowsan ahaanin fii sadrika laabtaada nebi allow xarajun ciriiri minhu min tabliiqihi gaarsiintiisa qur-aankan cadiimkaa ummadda aad gaarsiinaysid qalbigaada ciriiri yuusan ahaanin wax ciriiriya yuusan qalbigaada ahaanin meelo badan baa qur-aanka nabiga la yidhi qalbigaada yuusan ciriirin noqonin ilaa waxaa takliif baa la saaray ummadda inuu xaqa ugu baaqo xumaanta ka reebo iimaanka ugu yeero wanaagga amro markaa nebiguna wuxuu aada ugu dadaali jiray calayhi salaatu wasalaam ummaddu say u badbaadi lahaayeen oo naarta uga badbaadi lahaayeen una macnaha heli lahaayeen ilaahay ridihiisa iyo jannada marka falaa yakun yousan ahaanin fii sadrika laabtaada iyo qalbigaada dhexdiisa xarajun ciriiri iyo dayq minhu min tabliiqi weeyaan markay iyagu beeniyaan ciriiri macnaha ha dareemin qalbigaada yuusan ciriiryamin qur-aankaas baanu kugu soo dejinay macaan kuugu soo dejinay litundira inaad digtid bihi qur-aanka litundira inaad digtid bihi bilqur'aani yaa ugu digaysaa man yakhaafu raxmaan allaha raxmaankaa qofka ka cabsanaya baad ugu digaysaa iyo wadikraa waanin iyo wacdin lilmu'miniina isagoo waa kuwa mu'miniinta walitudakira inaad macnaha ku waaniso watacida bihi aa qur-aanka ku wacdido kuwa mu'miniintaa dee mu'miniin iyo gaalaba waa lagu wacdinayaaye kuwa ku intifaacaya oo nafaca ka helaya waxa weeyaan waa kuwa mu'miniintaa fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin wey ittabicuu waxaad raacdaan dadkiiyo marka innagii baa laynala hadlayaa dad oo dhan baa lala hadlayaa ittabicuu raaca maa raaca unzila la soo dejiyey maa qur-aan raaca unzila la dejiyey ilaykum xaggiinna min rabbikum rabbigiin xaggii laydinka soo dejiyey kitaabkaa iyo qur-aankaa raaca hanuun iyo nuur baa ku sugan bayaan iyo caddayn baa ku sugan xag kalena kama imaane rabbi xaggii buu ka yimi walaa tattabicuu ha raacinina min duunihi sokadiisa waxaa weeyaan min duuni illaahi sokadiisa qur-aanka ama ilaahay sokadiisa awliyaaa kuwa awliyaa ka dhigateen oo awthaan iyo asnaam iyo kaahiniin iyo balaayooyinkaasa kuwa ha raacinina walaa tattabicuu min duunihi awliyaaa ha raacinina kuwaasoo iyagu wax idiin jidaynaya waxay idiin qoraan ama idiin sameeyaan aa sharci ka dhiganaysaan qaliilan wax yar maa sii yar baa tadakkaruuna waansamaysaan oo wacdoomaysaan qaliilan maa maadaas waa lita'kiid ilqilla yaraantaa lagu sii adkaynayaa qaliilan wax yar maa sii yar maa yari yar aada u sii yar baa tadakkaruuna ama waxay ka dhigan tahay zaman yar oo kooban baad macnaha waansamaysaan ama wacdoomaysaan wey ama waxa weeyaan maa tattaciduuna ilaa qaliilan ma wacdoomaysaan ilaa wax yar ama zaman yar mooyaane qaliilan maa tadakaruun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa kam wax badan kamtu laba nooc bay ku timaadaa kalaam carab ama fi kalaami macnaha waxa weeyaan luqa alcarabiya middan waa midii khabariyada ahayd wey wa kam wax badan dad badan in badan oo min qaryatin min jihati qarya ah tamyiiskaas oo minta lagu jiro min qaryatin in badan qaryadana hadda ehelkeedii baa loo jeedaa min qaryatin min ahli qaryatin qaryo ehelkeeda ayaanu ahlaknaaha halaagnay baa ilaahay leeyahay wa kam wax tiradii ka bat oo min qaryatin qaryo ah kaiir min alqura waa maxay in badan oo min ahli lqura ehelkeedaa loo jeedaaye ayaanu ahlaknaahaa halaagnay ilaahay buu leey alla maxaan in badan oo khalqi ah oo meel deganaa aanu halaagnay fa jaa'ahaa waxaa u yimid qaryadaas qaryooyinkaas waxaa u yimid qaryadaas iyo ehelkeeda ba'sunaa baaska iyagiibaa u yimid cadaabkii weeye baaska lagu sheegayo bayaatan baa'itiina xaa leeyihiin kuwa baa'itiina oo mir ay tahay oo hoyday oo hameennimo maraya oo amase hum qaa'iluuna xaa leeyihiin qaa'iliina kuwa iska qayluushanaya qayluushada waxaa la yidhaha maalin weynta duhurka hortiisa oo kale xoogaagas qofka seexda oo qayluushada inta badanna qofka raba inuu hameenkii kaco cibaadayso tahajud iyo daaca iyo u kaco hurdadaasi waxbay tadhaayoo hadhowbaa habeenkii inuu soo baraarugobay wax u taraysaa qiyaamuleylka iyo tahajudka ugu kaco markaas waa loo kaalmaysanaa dadka sooman iyo inay xoogaa ay maaragtay xilligaas maalin weyntaa in yar qadar yar ay qayluushadaan cadaabka iyagii baa u yimid bayaatan iyagoo baayitiin xaalayihiin xaala kownihim baayitiin iyagoo kuwa mir ku jira iska hurdaa aw hum qaa'iluun iyagoo ma garanaysaa qaa'iliin xaala kownihim qaa'iliin weeyaan iyagoo waqtulqayluula iyagoo xilligaa maraya waxay ka dhigan tahay xilli hameena ama xilli maalinba ah maalin weyn ah maalinta dhexdeedii ah ayaa cadaabka iyagu u yimi iyagoo iska raaxaysanaya xilliyadaas labadaa xilli waxay yimaadaa halaagga yimaadaa waa halaag ka foolxun kana dhibaato badan halaagyada kale meel la miray oo hameen barkii aafo iyo dhibaato ku timid ama xilligaa maalin weyntaha qofku iskaba jiifay dhibaatada iyo halaagga ku yimid qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi famaa kaana muusan ahaanin dacwaahum dacwadoodii iyo tuugmadoodii iyo istiqaafadoodii iyo macnaha kaalmadalabkoodii id waktigana ugu dacwaah jaaahum ou u yimid ba'sunaa cadaabka yagi cadaabka yagi markuu u yimid ducadoodii maaysan ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane innaa anagu kunnaa waxaan ahayn aalimiina kuwa aalimiina ayaanu ahayn markay cadaabka yagu u yimid wax kale oo ay dhihi kareen ma jirin keliya waxay dhaheen ilaahayow waa qiranna ilaahayow waxaanu nahay qoomamo darteed iyo macnaha farahay shallayto iyo iyagoo faraha qaniinaya innaa anagu kunnaa ilaahayow waxaanu ahayn kunnaa waxaan ahaanay aalimiin kuwa dulmi soo sameeyey marka qoomamadaas markaas iyo calaacalkaas wax ma taraya waxba ma tarayo mar haddii cadaabkii yimid waxba qoomamadaasi ma tarayso qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi falanas'alanna dhaari waxay tahay nas'alanna su'aalneen weydiineen oo weydiineen falacizatii wa jalaali wey ilaahay cizadayda iyo jalaalkaygaan ku dhaartay bay ka dhigan tahay lanas'alanna su'aalneen oo su'aalneen waa weydiinaynaado waa weydiinaynaa aladiina kuwii ursila loo diray ilayhim iyaga xaggooda ummadihii loo diray rususha ummadaha su-aal baan weydiinayna waxaan dhahaynaa hal ballaqakum rusulu rusushii aan idiin soo diray xaqii ma idiin keeneen su-aashaasaa ummadaha la weydiinaya iyaga taas waa su-aal su-aashaas markaas ilaahay waa ogyahay in la gaarsiiye waa tawbiiq iyo canaan iyo qalbi xanuujin kuwa gaalada a lagu samaynayo ilaahay wuxuu yidhi walanas'alanna su'aalneen oo su'aalneen dhaar waxay tahay inaan weydiinayno almursaliina rusushiina waa su'aalaynaa rusushiina su-aal baa la weydiinaya waxaa la dhahayaa rusul yahay ummadahan idiin dirnay maxay idinku jawaabeen maxay idinku jawaabeen iyagiina waxaa la dhahayaa war rusushii ilaahay xaq ma idiin keeneen maxaase ugu jawaabteen rusushiina waxaa la dhahayaa ummaddii la idiin diray maxay idinku jawaabeen oo idin yidhaahdeen marka rususha su-aasha la weydiinayo iyaga waa ta'niis waa wehel waxa weeyaan karaamo iyo hawaab baa ka dambeeya kuwan gaaladaa su-aasha la weydiinayana ciqaab iyo cadaab baa ka dambeeya waa su-aal ee lagu naarayo wey ilaahay wuxuu yidhi falanaqusanna qisoonneen oo qisoonneen u warraneen oo u warraneen uga qisoonneen oo uga qisoonneen dhaari waxay tahay calayhim iyaga dushooda bicilmin xaalaan ku sugannahay ogaal yaa annagoo ogaal ku sugan ayaanu uga warramaynaa bicilmin can cilmin minna ogaal xaggayaga ka ahaaday waxaanu u sheegaynaa wixii dhacay baan uga warramaynaa wey waxay camal faleen baan u caddaynaynaa wamaa kunnaa ilahay wuxuu yidhi mana aanna ahaanin haa'ibiina kuwa maqan wixii dhacay oo dhan waa ognahay waxay rusushu dhaheen waa ognahay waxay ku jawaabeen waa ognahay rusushu inay gaarsiiyeen waa ognahay wamaa kunnaa haa'ibiin annaga wax naga qarsoon haba yaraatee ma jidho ee marka aanu warramayno falanaqusanna calayhim bicilmin ay tahay waxa weeyaan ogaal baan ku sugannahay weeyaan ilaahay wax ka ciilaya ama ka qarsoon ama ka baxsanaya ilaahay ma jiraan yaclamu ilaahay wuxuu ogyahay khaa'inata alacyun isha mideeda khaa'inada ah wamaa tukfi suduur iyo xataa laabuhu waxa ay qarinayaan ilaahay mid ku caaliba oo og weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walwasnu wasanku miisaanka acmaasha la miisaamo ama miisaanka warqadihii acmaasha lagu qoray la miisaamo ama miisaanka dadkii soo camalfalay laftooda la miisaamo saddexdaasaa ku jira tan u horaysaa ugu xoog badan miisaamidda acmaasha la miisaamayo yowmaidin maalinkaas arrimaha dhacayaan tanwiintu yowmaidin intaasi beddel ka tahay alxaqu xaq weeyaan miisaankaasi mid sugan oo xaqa weeyaan waana mid cadaalada wixii qofku la yimid baa loo miisaamaya qof kasta war maxaa la timi warqadahaadi keen baa hadda la yidhaha qofku markuu meel tagayo wixii baa la fiirinaya maxaa la timi wax allaale wixii xasanaada wixii baa lasoo daadinaya wax allaale wixii sayi-aada baa lasoo dhigayaa meesha miisaankaa waa xaq ama walwasnu wasanku kaa-inun yowmaidin maalinkaasoo ahaaday aaba halkaa hore kaga qabadhid wasankaa hore ka sifooya wasankii alxaqu ee xaqa ahaa taasna waa icraab labaad wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faman haqulat qofkii cuslaato mawaasiinuhu miisaanadiisii khayrku qofkay cuslaadaan oo iimaan iyo xasanaad ka buuxo fa ulaa ulaa'ika kuwaas manta macnaheedii baa la ilaalinayaae oo la fiiriyey hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanaya halkaa waxaa liibaanay ama baasay ama cadaab ka badbaaday dadka ay u cuslaatay miisaanadoodii khayrka ay u rajaxnaadeen weeyaan maxay ku rajaxnaanayaan waa inaan hadda la nimaanno acmaal wanaagsan oo saalixaada oo tiro badan waman khafat qofkay fududaato mawaasiinuhu miisaanadiis acmaashiisii miisaanadiisii baa fududaaday miisaanu acmaali weeyaan mawaasiinu acmaali wey oo maxaa fudaydka keenay gaalnimo uu la yimid sayi-aad iyo xumaan badana uu la yimid kafadii khayrka waa cuslaan weyday waa fududaatay fa ulaa'ika kuwaasina alladiina kuwa weeyaan khasiruu khasaaray anfusahum naftoodii bayba khasaareen qofku hadduu xoolaha khasaaro wax kala khasaaro weli isagii waa dhaqan yahay laakiin hadda waxa weeye wixii u dambeeyey khasiruu anfusahum bay khasaariyeen waxaaba ka cajo badan baa layidhi in la yidhaahdo khasiruu way khasaareen anfusahum naftoodii bayba khasaareenba naftoodii bayba xataa u khasaareen kuwaas bimaa kaanuu bisababi maa shay sababkii kaanuu ay ahaan jireen darteed biaayaatinaa aayaadkanaga yadlimuun kuwa dulmiya aayadaha ilaahay qur-aanka kariimkaa bay dulmin jireen maxay ku dulminayaan waa dafiri jireen way inkiri jireen waa beenin jireen sidaas bay samayn jireen arrintu sidaa marka weeyaan waxaa la tilmaamayaa acmaasha miisaamideeda xasanaadki iyo sayi-aadki dee wax muuqaalla inta laga dhigabaa saa loo miisaamaya maanta soo lama gaarin adduunku inuu cabiro kulaylku intuu marayo heer kulku makafad baa la saaraya waxbaa miisaamaya lagu cabiraya heer qabowgaa la ogaanaya waxaasoo dhan baa la gaaray oo la ogyahay sidaasoo kale waxaa weeyaan dabayluhu dhankay u socdaan iyo roobabka markaas waxa weeyaan dadkan acmaashoodii baa ilaahay miisaamaya subxaana wa tacaala waa loo miisaamaya miisaanku waa mid xaqo cadaalada weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqe waxaa kaloo la tilmaamayaa maalinka qiyaamada waxaa la keenayaa yuutaa yowma alqiyaamati birajuli samiini nin aad u weyn oo cayilan oo aad u shilis baa qiyaamada la keenayaa nabigaa yidhi calayhi salatu wasalaam falaa yazinu cinda allahi ilaahay agtiisa u wasnoomi mayo janaaxa bacuudatin kanaaca garabkeed ninkii weynaa oo muuqaalka weynaa oo cayilnaa iyo xabad kaneecaa xabaddaa kaneecadaa garabkeeda iyadii oo dhan maa ninkaa ma ceshan karo ebr weeyaan wax uu haysto ma jiraan waa kaas falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna wax khayraba haddaan qofku la imaan ama wixiisu ilaahay darti aysan ahayn ama gaalba ahaa waa khasaaro weynaantiisaan muuqaalka jirka waxba u tari mayso qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqe makkannaakum dadkiiyo waxaanu idin makaninay fil ardi ardada dhexdeeda ayaanu idin makaninay meeshaa idin dejinnay hawadaas hayhaabi maysaan waxa weeyaan meel kala dheer ma joogtaan dhulkaa ilaahay ee sugan ka ayaan idin dejinnay waa beeranaysaan waa degaysaan waa ku tasarufaysaan qofba sow doono dhulku isticmaalaya mid baa bohol ka qodaya mid baa guri dheer ka dhisaya mid baa beer ka dhigaya mid baa berked ka samaynaya mid baa ceel iyo ka dhigaya waa idin dejin waa ku tasarufaysaan waa nicmo ilaahay wajacalnaa lakum waxaan idiin yeelnay fiihaa ardadii dhexdeedina macaayisha maa taciishuuna bihi wixii aa ku noolaan lahaydeenna dhulkii baan idinka idinka diyaarinay wixii la cuni lahaa iyo wixii la cabiri lahaa iyo wixii lagu noolaan lahaa dhulkii baan dhexdiisa idiin yeelnay qaliilan wax yar maa sii yar baa tashkuruuna shukrinaysaan sidaa laydinku nicmeeyey ma shukrinaysaan inaad fiirisid haddii dhulka tilaabadaa qaadiba meel dheer sii koraysid ama bohol kasii dhaadhacaysid ama wax siman aadan haysan ama wax siman aadan ku seexan karin lama keligeed baa dersi dhagan aayaddaani waxa weeyaan nicmadaa ilaahay inaad ku shukridaan baa mudantiin wey qaliilan maa wax aad u yar baa tashkuruuna aa shukrinaysaan weeyaan awal baana la tilmaamay oo ilaahay wuxuu yidhi waqaliilu min cibaadiya shakuur wax yar baa addoommadayda yaa kuwa shakuuriinta ah ee shukriye ah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee khalaqnaakum waa idin abuurnay idinka innagaan marka hadda laga hadlayo waa nebi aadam abuurkii aabbaheen la abuuray innaga waa laynoo ku manna sheeganaya aabbihiin baan abuurnay bay ka dhiganta ilaa isagaa laga soo dareeray hadda khalaqnaakumtaas cidda laga hadlayaay oo loo socdaa waa nebi aadam umma intaa kabacdi sawarnaakum waan idin suuraynay sambalkiinnii iyo suuradiinnii taasna waa waayo iyana waa nebi aadam nebi aadam baan abuurnay muuqaalkiisii iyo sambalkiisiina waa samaynay dhoobaa laga samay binu aadamku meeshuu ka yimid oo ka soo jeedo waa nebi aadam nebi aadam wixii laga abuurayna qur-aanka inoo sheegaya adduunkan kaloo maanta ka hadlaya binu aadamku xaggee ka yimid iyo bahalo kalaa laga keenay iyo meelo kalaa laga soo minguuriyey waxaas waxba kama jiraan khalaqnaakum idinkaan idin abuurnay nebi aadam baan abuurnay wey umma sawarnaakum waan idin suuraynay nebi aadam baan suuradiisii samaynay dhoobaa laga abuuray markii hore suurada lama samayn dhoobaa laga sameeyey kabacdina dhoobadiibaa suura loo yeelay indhihii dhegihii gacmihii lugihii suuradii haddii dhoobadii qaabkii iyadoo halkaa taalla qof loo ekaysiiyo oo loo naqshadii laga dhigo nebi aadan baa saa laga dhigay suuradaa markii lagu keenay cajiibkaa hadda jamcan khalaqnaakum iyo sawarnaakum taani waxa weeyaan tacdiim weeyaan nebi aadan baa la weynaynayaayo waa binu aadamkao dhan awowgii aabbihow ka yimid markaasaa jamc baa laga cabiraya uma intaa kabacdi qulnaa waxaan u niri ilaahay baa hadlaya lilmalaa'ikati malaa'igtii waxaan u niri usjuduu sujuuda liaadama nebi aadam u sujuuda sujuuddaasi waa takriiman lah nebi aadan baa lagu karaamaynaya lagu maamuusayaa iyo duriyadiisa sujuuddaasi sujuudu inxinaain xoogaa soo hoobashaa sujuudeed bay ahayd baa layidhi ee sujuud wejiga dhulka la dhigayay maysan ahayn ama maahee sujuuddaasi nebi aadan baa sida qibladu halkaa nooga jidhoo kale baa malaa'igtii saasoo kale uga horreeyey amarkiina ilaah baa baxshay laakiin sujuuddu ilaahay bay u dhacaysa asujuudu lilaah nebi aadamna kal qiblati oo kale ama kal kacbati oo kale buu malaa'igta hor yaal ama sujuudu inxinaainba weeyaan lagu sharfayey usjuduu liaadam nebi aadam u sujuuda fa sajaduu faada fiiriyo waa isla markiiba malaa'igtii waa sujuudeen waa tacqiib ilaa ibliis ibliis mooyaane kaa naxariista ilaahay ka quusaday lam yakun isagu kama mid ahaanin min asaajidiin kuwa sujuuday kama mid noqon waa diiday sujuuddii kibir iyo madax adayg waxa weeyaan istisnuhu waa munqadic baa la yidhi ilaa ibliisa laakiin ibliis lam yakun muusan ahaanin min asaajidiin ee waxaan ibliis lagu leeyahay ee istinahan haddii a xagga ka soo reebay istina mutasilahoo ibliisku inuu jinsigii malaa'igta ka mid yahay oo malag aha ma ahee waxa weeyaan waa ku dhex jiray ee waa munqadic istinuhu oo waxa weeyaan ilaa laakiin ibliis lam yakun min asaajidiin xasanulbasri waa inagii soo marnay isagoo dhahaya lam yakun ibliis min almalaa'ikati darfata cayn ibliis weligii malaa'ig kama mid noqon malag ma ahayn il biriqsigeed ee waa ku dhex jira meeshuu joogay wey darsigeenna intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab